Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo kala duwan oo laga hirgelin doono degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex. Munaasabadda dhagax dhigga oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, Maamulka Gobolka, mas'uuliyiinta degmada, odayaal dhaqameed, haween, dhalinyaro iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Madaxweynaha oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay inay gaarsiiso adeegyada aasaasiga ah dhammaan degmooyinka dalka gaar ahaan kuwa baahiyaha weyn qaba sida Salaxley, wuxuuna intaas ku daray in mashaariicda ay qayb ka yihiin barnaamij ballaaran oo xukuumaddu ku dooneyso in lagu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada lagu adeegayo si loo yareeyo sinnaan la'aanta adeegyada ee gobolka dalka.
laba dhaamoo hore iyo xabad riiga oo iyaduna faynalkii imka la qodayo dhaamamkaasina gabagabowdeen maatana waxaan dhagax dhigaynaa laba dhaam oo cusub ayaan doonaynaa inaad noo dhagax dhigtid sidaa muddada aan joogno waxay ku dhan tahay shan mashruuc oo shantuba weliba balbalaaran yihiin oo aad u waaweyn yihiin oo ilaahay inala qabtay oo madaxweyne annagoo hadafkaagii iyo ballamahaagii fulinaynaa ilaahay noo dhibeereeyey oo halkan inan noogu dhagax dhigtay aan doonayno hadduu ilaahay ka dhigo laba dhaam labadaa dhaamna waxaa kala weeye kaamtuug kaamka labaadna waa ina guux dhaamka weyne kale labaadna waxa weeyaan ina guuxaa mashaariicda biyaha ee la fuliyey waa saddex labana markaa dhagaxoodii la dhigayaa insha allah kuwa kale oo iskaga daba jiraan marka laba dhaama cusub kaamtuugiina guuxaa iyagana dhagaxoodii baan hadda dhigaynaa dhismahoodina wuu bilaabmi doonaa bismillaahi raxmaan raxiim dhagax dhigga mashaariicdan horumarineed uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan ayaa muujinaya dadaalka joogtada ah ee ugu jirto dowladda horumarinta adeegyada bulshada gaar ahaan deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn